u mahadceliyo walaashay aamina tahliin oo ayadu ii tanaasushay kadib markay tixgelida duruufo ba- badan aamina waa qofaan muddo dheer isnaqaanay lagu yaqaano adeeg bulsho oo aada u fara badan oo ay deegaanadan ka qabatay marka inay aniga isoo hormarisay ii tanaasushana waan u mahad celinayaa odeeyo walaalkii kursigan ku fadhiyey sagaalkii sano ama tobankii sano ee lasoo dhaafay mahad maxamed salaad oo ah taliyaha hay-adda nabasugidda qaranka in isagoo dee mahad waa la wada yaqaanaa oo nin ilka jabsaday oo siyaasadda ku ilka jabsada waaye marka kollay berihiisa ka bilaabi mayna laakiin insha allah waxaan ka dabagey doonaa matalaada ummadda insha allahu tacaala walaalkay sidoo kale waan u mahad celinayaa waana ninaan isku dhownahay wada shaqayn dhowl leenahay hore u wada shaqay jirnay oon adeega bulshada ka wada shaqay jirnay haddana insha allah waan ka sii wada shaqay doonaa haddii ilaahay aada iyo aada waa mahadsantihiin dhammaan